maamulka degmada baraab ee gobolka shabeellada hooseeya weyba uu sila wareegay manatalanka tiragalay dadka bogtaale ee ka dhaqan degmada seyti anaseyti oo dhismisha iyo isku kaaladeen maamulka iyo qurbajoogta kujeeda baraawe gudoomiyaga degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed ya sheegay in tuman guri iyo la wareegeen qorshagan uu seeyey iniyo intaa seyti ku badi doonaan waana dadka barakacayaalka laka wareejiyi doona
waxaan joognaa daraad meeshaan waa dhagax dhignay maantana waxaan joognaa ayadoo dhisan toban guriyaa la dhisay dhisay niman qurbajoog ah oo raggii dumar iskugu jira oo muxsiniin ah siyaalo washington degan ayaa dhisay xaafadan kambanigaanan ku wareejinay markaan ku wareejinayna ayagaa dhisay dhismaha ayagaa qaatay ayagaa ku guulaystay sidaan horey u sheegnay video marka wuxuu ku saabsan yahay wuxuu caddaynayaa in toban guri la dhisay qol iyo musqul iyo jika la dhisay oo jingada ah bacweyne ah ii sheegeen oo jingada waxaan ku caddaynaynaa marka videoga hadduu ilaah yihahdo inaan tobankii guri aan dhisnay kambanigaana gacanta ka saarnay ayagaana ku dhisay tobankii guri marka lacagihii kale insha allahu tacaala haddii ilaah yihahdo soo daaya si kuwii kale loo dhiso ila ballanqaadka ugu horreeya wuxuu ahaa in soddon guri la dhiso dhinaca kale gudoomiyagii weybowsan kabaagay qurbajoogta kale iniyo markaaseyti doorku qaadan dhismo minate kale iyo bilaabo doonan dhowaa aanaseyt oo sheegay in la deersiin doono ilaa iyo boqol guro oo jeengad eh kadibna insha allahu tacaala wixii kaloo la heli karo la dhiso waxaan rajaynaynaa ilaa aad boqol guri ilaa laba boqol guri inaad gaarsiidiin waa idin sugayaan dadka waa inay maarata idin filayaan filashadoodana way wanaagsan tahay oo idinka ay idinka qabaan haddii la yidhahdo marka waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin qurbajoogta reer siyaala washington oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaaliidda siyaala washington cali sheegow abuuyi iyo ninka la yidhahdo raggii hore oo safka nagula jira waa ka mid yihiin shaah cumar iyo maxamed aweys insha allahu tacaala meel walba qofka la jooga ha laga dadaalo dadkan waa idin filinayaan waxay degiin xilliga roobkana waa soo dhow yahay maaragtay aad iyo aad ay idin filayaan manateedun tumunka ee weylaka wareejiyi doona dadka barakacyaalka ee ka dhaqan baraabe aanaseti on haysana manatayo ku galan iriidi iyo dhaxanta